kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaasha iyo daawadayaasha aynu jecelnahayow meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada taxanaha taariikhda doorashooyinka soomaaliya laga soo bilaabo ilaa taxanahan oo aynu ku guud marno taariikhda doorasho ee soomaaliya natiijooyinkii doorashooyinkii soomaaliya ka dhacay ee sharciyadii lagu maamulay waxa aad ku daawataan barnaamijka raadraac ee ka baxa telefishinka qaranka sidoo kale waxa aad ku dhegaysataan barnaamijyada dhacdooyinka iyo sahanka ee ka baxa raadiyo muqdisho qaybta sagaalaadna hadduu alla idmo waxa ay noogu bilaaban doontaa sida tan soo socota muddo saddex sano ah gudahood waxaa lagu sameeyey dastuurkii kii oo loo diray in shacbigu afti qaran ku ansixiyo arrimaha ugu muhiimsanee dastuurkan xeeriyey waxaa ka mid ah a nidaam xisbiyadeedka xisbi keliya xisbiga antiwadaaga kacaanka soomaaliyeed ba nidaamka jamhuuriyaddan uu yahay nidaam madaxweynuhu yahay madaxa dowladda iyo madaxa laanta fulinta oo golaha shacabku dooranayo wadarta dadweynaha codeeyey waxa ay ahaayeen saddex milyan lix boqol iyo shan kun afar boqol iyo sagaashan qofood natiijada aftida qaran ee dastuurka loo qaaday kun sagaal boqol sagaal iyo todobaatankii waxa ay noqotay sidan soo socota codadka yidhi ogol ama codadka haa ku codeeyey waxa ay ahaayeen saddex milyan shan boqol sagaashan iyo toddoba kun shan boqol sagaashan iyo labo u dhigan sagaashan iyo sagaal dhibic toddobaatan iyo sideed boqolkiiba codadka yidhi maya toddoba kun sideed boqol sagaashan iyo sideed oo u dhigan eber dhibic laba-iyo labaatan boqolkiiba taa oo muujinaysa in dastuurku uu ku meel maray afti tirabuurto ah ama afti aada u xoogan doorashadii golaha shacabka ee soddonkii disembar kun sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii kadib markii dastuurku ansax noqday soddonkii disembar kun sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii waxaa la dhisay golaha shacbiga oo ku yimid nidaam doorashada xisbiga keliya kaas oo ahaa xisbiga antiwadaaga kacaanka soomaaliyeed oo xilkiisa sharci dejintu yahay muddo shan sano ah tirada kuraasta golaha shacabka waxa uu ka koobnaa boqol toddoba-iyo toddobaatan xubin oo lix ka mid ah uu soo magacaabayo madaxweynaha sida ku cad qodobka kow iyo lixdanaad farqada afraad ee dastuurka kun sagaal boqol sagaaliyo toddobaatankii oo xeeriyey madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya wuxuu magacaabi karaa xildhibaano golaha shacabka ilaa lix qof oo laga dhex xulo dadka si gaarka ah uga soocmay goobaha cilmiga adabka iyo fanka ama leh qiimo sare oo wadaninimo xisbiga hantiwadaaga kacaanka soomaaliyeed ayaa liiska xildhibaanada u soo xilay u bandhigay dadweynaha inay ansixiyaan natiijadana waxa ay noqotay sidan soo socota wadarta codadka tirada codadkooda dhiibtay waxa ay ahaayeen saddex milyan sagaal boqol siddeetan iyo shan kun siddeed boqol soddon iyo siddeed qofood codadka yidhi haa waa sagaashan iyo sagaal dhibic sagaashan iyo kow boqolkiiba codadka yidhi maya waa eber dhibic eber sagaal boqolkiiba guddoonka golaha shacbiga waxaa loo doortay mudane ismaaciil cali abakar oo xilkaas hayay kun sagaal boqol iyo siddeetankii ilaa kun sagaal boqol laba-iyo siddeetankii kadibna xilka ka degay muddada xilhaynta madasha ka harsaneyd waxaa loo doortay inuu dhammaystiro mudane maxamed ibraahim liiqliiqato muddadii u dhexaysay kun sagaal boqol saddex iyo siddeetankii ilaa kun sagaal boqol afar iyo siddeetankii doorashadii madaxweynihii saddexaad ee jamhuuriyadda lix iyo labaatankii janaayo kun sagaal boqol iyo siddeetankii sida waafaqsan qodobka siddeetanaad farqada koowaad ee dastuurkii kun sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa soo sharaxaya golaha dhexe ee xisbiga hantiwadaaga kacaanka soomaaliyeed golaha shacbiga ayaana dooranaya golaha shacabka kulankiisii lix iyo labaatankii janaayo kun sagaal boqol iyo siddeetankii waxa uu sarreeye gaas maxamed siyaad barre oo ahaa musharaxa keliya si wadar ogol ah ayuu u doortay in uu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya muddo lix sano ah si waafaqsan qodobka siddeetanaad farqadiisa afraad ee dastuurkii kun sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii doorashadii golaha shacabka ee kow iyo soddonkii disembar kun sagaal boqol afar iyo siddeetankii nidaamka doorashada xisbiga keliya xisbiga keliya ee sharci ahaan ka jiray dalka wuxuu ahaa xisbiga hantiwadaaga soomaaliya xildhibaanada waxaa soo xulayay golaha dhexe ee xisbiga hantiwadaagga soomaaliyeed deedna loo bandhigayay ansixinta dadweynaha muddada xilhaynta golaha sharci dejinta waxa uu ahaa shan sano tirada kuraasta golaha shacbigu waxa uu ka koobnaa xubin oo lix xubin oo ka mid ahaa waxaa soo magacaabaya madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya waxaana laga dhex xuli doonaa ama laga dhex xulaa dadka sida gaarka ah uga soocmay goobaha cilmiga adabka iyo fanka ama leh qiimo sare oo wadaninimo si waafaqsan dastuurka kii natiijada codaynta dadweynaha waxa ay noqotay sidan soo socota tirada codbixiyaasha diiwaangashan waxa ay ahaayeen afar milyan laba boqoliyo labaatan kun afar boqol lix iyo lixdan qofood wadarta dadka codeeyey waa afar milyan laba boqol afar iyo toban kun lix boqol lixdan iyo toddobo sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal boqolkiiba wadarta codadka xumaaday waa kun sagaal boqol iyo sagaashan wadarta codadka ansaxay waa afar milyan laba boqol laba iyo toban kun lix boqol toddoba-iyo toddobaatan codadka yiri haa waa afar milyan laba boqol iyo toddoba kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddoba oo u dhigan sagaashan iyo sagaal dhibic siddeetan iyo sagaal boqolkiiba tirada codadka yiri maya waa afar iyo toddoba boqol oo u dhigan eber dhibic koob iyo toban boqolkiiba waxaa guddoomiyaha golaha shacabka loo doortay mudane maxamed ibraahim liiq liiqato kun sagaal boqol afar iyo siddeetankii ilaa kun sagaal boqol siddeed iyo siddeetankii doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda ee la qabtay diseembar kun sagaal boqol sideed iyo lixdankii isbedelada cusub ee lagu sameeyey nidaamka madaxtooyada dowladda waxaa ka mid ahaa ah in doorashada madaxweynuhu laga dhigo mid dadweynuhu toos usoo dooranayo uuna noqdo madaxa dowladda iyo madaxa xukuumadda halka markii hore uu ahaa mid baarlamaani ah oo golaha shacbigu dooran jiray ba in madaxweyn in muddada xileyntiisa laga dhigo toddoba sano halkii markii hore uu ahaa lix sano doorashadan waxaa la qabtay saddex iyo labaatankii diseembar kun sagaal boqol lix iyo siddeetankii musharaxa keliya doorashada u soo istaageen waxa uu ahaa sarayagaas maxamed siyaad barre oo aan jirin mucaarad iska garab sharaxday natiijada codaynta dadweynuhuna waxa ay noqotay sidan soo socotaa tirada codadka ansaxay waxa ay ahaayeen afar milyan siddeed boqol siddeetan iyo sagaal kun iyo toddobaatan iyo siddeed cod tirada codadka yidhi haa afar milyan siddeed boqol siddeetan iyo toddobo shan boqol sagaashan iyo laba u dhigan sagaashan iyo sagaal dhibic sagaashan iyo toddoba boqolkiiba tirada codadka yidhi maya waa kun afar boqol siddeetan iyo lix oo u dhigan eber dhibic eber saddex boqolkiiba dhegeystayaal daawadayaal guud ahaan intaa ha inoo joogto xubinta taxanaha taariikhda doorashooyinka soomaaliya qaybtoodii sagaalaad inta aan qaybta tobnaad ku kulmi doonno waxaan idin leenahay nabadgelyo